maalmihii dhowaa waxaa soo badanayay hadalhaynta bulshada ee dembiye kala duwan oo ay ka mid yihiin qalaalaasyaha qoysaska dilal qorshaysan iyo kuwa ay geysanayaan askar ka mida kuwa dowladda oo ay dad rayida ku dileen inkastoo aanay jirin tiro la tix raaco oo dembiyadan ah oo muujinaya in ay kordheen ama ay yaraadeen laakiin hadalhayntooda ayaa ah mid ku cusub bulshada horey waxaa u jira hadalhaynta qaraxyada iyo dilalka qorshaysan oo ay al-shabaab ka geysan jirta magaalada taasoo mararka qaar daah u noqon jirtay dembiyada kale ee magaalooyinka ka dhaca afhayeenka booliska soomaaliya gaashaanla sare qaasim axmed rooble ayaa sheegay in aysan dembiyadu sare u kicin sida ay diiwaanka ku hayaan balse dadkii oo qaraxyada ka nastay ee hadda kusoo baraarugeen dembiyada kale ee dhacaya oo uu sheegay in ay tahay mid ay dunida la qabaan
annagu ma qabno in sarakac ku yimid annagu ma qabno ka boliis ahaan sababto waan ognahay waxaan ognahay sida inta uu dhici jiray iyo xilliga uu ka dhici jiray iyo waxaasoo dhan laakiin shacabka ayaa arrintaasi la cusub tahay sababta keenaysaana waxa weeye markii hore waxaa mashquul lagu ahaan jiray qarax iyo boqol qof oo dhimatay laba boqol oo qof oo dhimatay konton dhimatay labaatan dhimatay iyo waxaasaa biisi lagu ahaayo lagu sii jeeday micno badan marka ma uusan samaynayn hal qof oo ama la gubay ama la dilay ama middi lagu dhiftay ama waxaasi micno ma samaynayn waagii hore marka nabadda hadda la helay oo ummadda soomaaliyeed ay heshay awgeed ayaa waxaa haddeertaa social mediayihii ay buunbuuniyeen oo ay kor u qaadqaadeen laba qof oo ama isqabtay ama saaxiib ahaa ama meel ku kulantay ama muran ka dhex dhacay ama lacag kala qaatay oo isdilay ayaa maaragtay social mediayihii wax kaloo la buunbuushay iyo wax kaloo la waayay markii la arkay ayaa maaragtay arrintaasi dhacday ee dembiyadani weligood way dhici jireen caalamka markaad kumbeergarayso aad caalanka caalamka aad maaragtay aad aad waxyaabaha ka dhacaya aad fiiriso booliska caalamku wuxuu mashquul ku yahay dembiyadan ka dhex dhacaa bulshada ayuu ayuu ayuu mashquul ku yahay maba ka shaqeeyaba wax kale iyo waxaan argagixisadan kusoo biirta caalamka iyo maba aysa gaarinba dhowr dambe oo dilal isxigxigay ah oo qaarkood ay ka dhex dhaceen qoysas kala duwan ayaa bulshada dhexdeeda aada looga hadalhayay maalmihii dhowaa balse hogaamiyaasha bulshada ayaa ka digaya in arrimahani ay salka ku hayaan shaqala-aanta dhallinyarada isticmaalka daroogada iyo weliba qamaarka oo ay dad badani la qabsadeen lacaga badanna ay ku waayaan sida ay sharxayso sahre maxamed axmed oo ah sharci yaqaan sidoo kalena madax u ah ururka haweenka s s d c
horta alxamdulilah shukr rabalcaalamiin qaraxyadu waxay u yaraadeen waxay tahay waa lala dagaalamay dagaalkaasaa xoogaa banaanka naga geeyey laakiin waxaa bedeshay arrin la yiraha daraagisaa bedelay iyo wax wax la dheelo dadka ay dheelaan qamaarka waagi hore u naqan laakiin magacyo badan loo baxsaday si lacag lagu helo marka oo dhibaato ugu helo waxaawaa qof kastaba lacaguu raadina waxbuu raadinaya haddana waxaa soo batay control ma jiro jaadkan ka imaanaya etoobiya ka imaado kenya ha ka yimaado daraagisaa lasoo dhexgeliya haddii la rabo asigaas ayuu baahan ay cunayaan oo magaciisa ay tahay waxaa kaloo waxay tahay idan sii xooji waxay tahay sharcigii la raba inuu adkeeyo lama jiro meesha oo ka maqanya saddexdaas walxada isugu darsantay dhalinyarado shaqo la-aan eh waxaan kuu sheegaa marka horeyso horta geedka qamaarka la yiraahdo saan ognahayba waagor waxaa la dhihi jiray qamaarka markii la dheelo ninaa naagtiisa xataa mees ku xilo furi jiray markuu lacag waay marka soomaali waxay taqaanaa cawada dayn lacagaa meelaha toban toban rugmida magacyo kaleeyahan dhalinyarada facebookna ma qabo magaciisana ma qabo laakiin waxaan aad ula socdaa dhibaatada ay keenaysa itaa dhaqaalihii niman badan oo lacag dhahayo ku lacag beelay oo dhalinyaro ahaa marka hadday lacag beeleen waxay kusoo noqonayaan marka weli mar ay tanaasulma kusoo noqon ama dahabka islaantooda gataan ama lacag meelaha ka tuugsadaan taas waa arrin waayo tan labaad waxaa wey dhalinyaradii soomaaliyeed shaqa ma haystaan guriga iyadoo fadhido oo habarta labadii doolar usoo ay tiraahdo maalin ama kusoo kusoo cun oo ayadan isticmaalaya waa labo daraadiskiiba markaan raqiissii noqdo kasii daraa maalin maalinta ka dambayso
dembiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn ayaa had iyo jeer ka sarreeya marka loo eego miyiga iyo magaalooyinka yaryar soomaaliya waxay la halga soomaaliya waxay la daalaadhacaysa ku dhowaad soddonkii sane ee lasoo dhaafay rabshado hubaysan sida dagaallo sokeeye qabqablayaal dagaal loolan awoodeed iyo kooxihii ugu dambeeyey ee al-shabaab khabiro badan oo caafimaad iyo bulsho ayaa aaminsan in dhammaanba khibradaha rabshadahani ay saameyn ku leeyihiin maskaxda dadweynihii goobjooga u soo ahaa oo laga yaabay in qaar badan oo ka mida ay xanuuno maskaxda ah ku reebeen sida ay sharxayso rawda cabdulaahi colaad oo ah guddoomiyihii hore ee degmada waaberi waxayna ku xeel dheer tahay oo ay baratay xanuunada ku dhaca dhimirka sida aa og tahayba waddankeena waa waddan soddon sano ka badan kusoo jiray xaalado adag oo kala duwan oo haddii ay ka mid tahay dagaaladii sokeeye qaraxyada muxuu ahaa ilaa iyo hadda waddanka uu ku jiro qalalaaso abaaro daadad yacni xaalado badan oo bini aadanka maskaxdiisa ka weyn amase waxa aysan u adkeysan karin qalbiyan ayuu waddanka soo maray intaas waddanka uu dhibkaas soo marayeyna dee dadkii bini aadanka ahaa ee waddanka ku noolaa amase muxuu ahaay reere ku dhaqanayay maalin walba ku dhalayay intaa dadkii waxay ku dhex jireen xaaladaas adag oo maalin meel bay uu qofkii taagnaa qofka marka aysan u saameynin si toos ah xaaladahan adag si dadbanay u saameynaysay oo waxay saameynaysay qoyskii qayb ka mid ah amase qaraabadiiya saameynaysa marka isku soo duduub oo gaar ahaan xaalad guud waddankeeni ilaa iyo haddeer waxa uu ku jiro waxay tahay xaalad aad u adag xaaladahaas aad ka u adagna dadkii waxay saameynayaan qalbiyanay u saameynayaan maskixiyanay u saameynayaan taas waxay keenaysaa marka qofka in saameyntaas ay u keento xaalado kale oo kala duwan inuu maskixiya galo dadkeenna waxay yaqaanaan marka qofka ay arrintiisu gaarto barakama leh amase uu isbitaal u baahdo amase la xirxiraayo in la yidhaahdo wuxuu qabaa xanuunada dhimirka qaabtabineedka warbaahinada qaar gaar ahaana kuwa baraha bulshada ayaa mararka qaar xaaladda kaga sii dara iyagoo u ekeysiya mararka qaar mid qabiilaysan ama ujeedooyin gaara laga leeyahay taasoo keeni karta mararka qaar in dad markii horeba dhibanayaal ahaa ay xaaladda ku sii adkayso sida uu sharxayo xildhibaan maxamed ibraahim macalimo oo sidoo kalena muddo dheer kasoo shaqeeya warbaahinta
aada iyo aada runtii mushkilad weyn ayaa waxay ka jirtaa arinta la xiriirta tabinta marka ay timaado arrimaha ama dhibaatooyinka caadiyan ee bulshada ka dhex dhaca waagii hore waxaa soomaaliya aada ugu xoog badnaa warbaahin maaragtay asal ah oo la yaqaano oo leh faafreeb iyo maaragtay oo leh tifatir marka kuwa hadda jira haba yaraatee wax tifatira ma maraan marka waxay noqotay in qof walba jaantaha rogan qof walba wixii uu doono ha sheego marka maadaama waxa la isticmaalaya hadda ay u badan yihiin baraha bulshada dadkiina qof walba oo hadla ay u arkaan inuu wariye yahay ayaa waxaa dhibaato ay ku dhacday saxaafadii soomaaliyeed dadka soomaaliyeed intooda badan dad wax akriya maaragtay ama ma ahaye waa dad oral society oo wax dhegaysta markaasaa waxay noqotay wax qiyamkii iyo sharaftii iyo sumcaddii iyo diintii wax u dhimaya in maalin walba la tabinayo lagu xadgudbayo qofkii xataa la rabay sheekadiisa in dhibanaha ahaa in isaga laftiisa sumcad darro iyo maaragtay foolxumeyn loo geysanayo caruur lala hadlayo maaragtay cid walba iyadoo aanan ciddii waalidka ka ahayd ama ciddii xanaanaynaysa aan ogolaasho la weydiisan sawiradooda iyo muuqaaladooda iyo wixii doona lagu samaynayo marka waxaa socda hadda waa wax ka dhana maaragtay saxaafadii la yaqiinay adduunkao dhanaa dhibaatada nala qaba laakiin soomaaliya waxaa u dheer waxa dhacaya waa wax maaragtay ka baxsan wax kasta oo wax lagu qiimeyn lahaa oo warbaahin ay leedahay marka laga hadlaayo la dagaalanka dembiyada waxay u baahan yihiin agab lagaga hortago kuwa lagu baaro iyo adeegyo kale oo muhim u ah si looga hortago in marka horeba aysan dhicin haddaba booliiska soomaaliya ma leeyihiin aqoonta iyo waxyaabaha aasaasiga u ah ka hortaga iyo baarista dembiyada bulshada ka dhex dhaxa waa kan gaashaanla sare qaasim oo sharxaya
ciidanka booliiska soomaaliyeed runtii wuxuu u tababaran yahay marxalad kasta oo timaada inuu la tacaalo unidyo maaragtay taqasus gooniya kala leh leh buuna boliiska uu ka kooban yahay sbeshaaliistiu ka kooban yahay ciidan rabshadaha ka hortagaan leenahay ciidan maaragtaaye xuuraan ahaan leenahay ciidan wuxuu leeyahay maaragtaaye boliis caadiya oo degmooyinka uba tababaran oo u tababaran waxyaabahan bulshada ka dhexdhacuu leeyahay ciidan sbeshal oo wuxuu leeyahay argagixisada iyo la dagaalamo oo maaragtaaye la dagaalama sorry ciidanku inkasta oo uu tababarka wada qaato si guud tababarku u wada qaataa markaasay haddana isbeshaalaysto kala noqdaanoo tababaro gooniya iyo takhasusaad gooniya ay kala leeyihiin ciidanka booliisku dembi kasta oo dhaca in uu xalliyo oo uu la falgalaa loogu talagalaa kuwii hore oo aan la falgelayno argagixisada iyo waxyaabahaas tababarkayaga guud oo ciidamada booliisku ay wada qabaan in ay maaragtay la dagaalamaan ay ka mid yahan laakiin rismiga tababarada aan qabno oo maaragta uguba badani waa dembiyadan haddeertaan aan bilow maaragtaaye dadku ay bilaabeen oo hadda ay ku baraarugeen ayaaba takhasuska ciidanka booliska oo dhanba uu yahayba marka waa waa ku filannahay wax kasta oo yimaada
maqnaanshiyaha sharciyo gaara oo difaaca dadka nugul sida caruurta iyo haweenka ayaan soomaaliya hadda ka jirin iyadoo kii ugu dambeeyana uu baarlamanku soo diiday waxaana si looga hortago xadgudubyada qaar muhim ah in ay jiraan sharciyo lagula dagaalamo sida ay sharxayso sharci yaqaan sahre maxamed axmed marka hooy waxaa loo baahaya strong meeshan sharci la keeno maxaad tiradaa qof kastaba dhibkuu geystane mudnaantiisa la siiyo marka sharciga qof ka sarreeya ma jirto nin kastoo madaxa markuu sharcigu kusoo dhaco shabaq usoo dhaco maxkamadda haddii la keeno cabsi badanaa soomaali gelilahayd soomaali weligeed kama cabsato qore iyo magaciisa waxaas waa baranay ku leeyihin laakiin sharciga waa ka cabsadaan marka in beri lahaayo xabsiga la geliyo lasii baxsho lasoo baxsho waxbaa iska bedelaya hadda maalintii gobniinka u bilawday ka damba gabdho waxaa lagu jarjaray maxaa tiradaa qoryoole oo isweydiin noocyadihiisa meelaha ur wareegayeen iska dugteen ilmahoodi waxaa jira maxaa tiradaa haddii maanta la arko qof waxaan dembigaan oo galay waa la dilay waa la xumay oo waa la toogtay oo meeshaa la istaajiyey ay familkii gabadha dhaleen ay u samran familkiisana ay ogaadaan ninkaan aan waxba tarayn berri oo dadka soo laaya markay aakhira ka dambayso adduunyada waxba maaha haddii maanta qabiil aad ku fakatid iyo xildhibaanaan qabaa berri mareys meel aan qofkaaga horaa jirto marka hooyo important maxaa in gadaal loogu noqdo sharciyada hindisharciyeedka aad iyo aad ama caruurta ha noqoto ama haweenka ha noqoto ama dadka baahida gaarka le ha qabto ha noqoto in intaas banaanka lasoo dhigo oo la yidhahda cunug qofka ku cadudud waa saas cunug uusan dhalin qofka xada waa lagu qabto waa saas gabar maxaa tiradaa ninka guursada oo ilmo ka dhala hadduu ku inkiro waa saas hadduu saddexda cunug uu dhalay uu yidhi ma masruufa suuqa sharcigaasaa qabanaya wixii in la sameeyo sidoo kale bulshada ayay tahay inay ku baraarugaan xanuunada dhimirka iyo in dadka qaba la siiyo caawimaadda ay u baahan yihiin rooda oo baratay xanuunada maskaxda waxay qabtaa in sidoo kale la hubiyo fayaqabka maskaxeed ee dadka dembiyada geysta
sida lagu ogaan karo waxay tahay qiimeyn waa in muxuu ahaay psychological assessmentka lagu sameeyo haddii aad ka hadlaysid sidee lagu ogaan karaa markii ay noqoto legal cases oo maxkamada ay noqotoo kale haddii looga shakiyo qofka inuu qabo xanuun dhimirka ah taas micnaheeda maaha qofkii dembiga ma uusan gelin laakiinse qofkii ma heli karaa xaquuqdii u lahaa in la baaro waa adigii oo muxuu ahaay cudurka sokorta qabo oo kale oo inta lagu keeno sokor kale lagu sii siiyo oo sokortaadii kor usii kacado qofkan muxuu ahaay kayskiisii haddii looga shakiyo inuu qabo xanuun dhimir ah ma leenahay ciddii qiimeynta noo samayn lahayd mase leenahay meel loogu talagalay oo ka mid ah muxuu ahaay qeybta sharciyada in qiimeyn lagu sameeyo marka qiimeyn kow waa in qiimeyn lagu sameeyo ka hortegista ka hortegista waa in hay-adaha madaxa bannaan iyo kuwa dawliga ah iyo jaamacadaha iyo instituutionadu ay iska kaashadaan sidii looga hortegi lahaa qeybahan kala duwan ee xanuunada dhimarka ah ku dhaco qeybaha kala duwan ee xanuunada dhimarka ku dhacana aad ayay dadkeena u yaraysanayaan laakiinse waxay noqotay wax dadku la nool yihiin oo dabeecadii ka saameynayso dhaqankii ka saameynayso dhaqankii shaksiga ay la wadaagayeen ayay ka saameynaysaa gurigiiay ka saameynaysaa dowladnimadii ay ka saameynaysaa meel walbaay ka saameynaysaa marka si kala duwan ayay u baahan tahay in maadaama ay kala duwan yihiin xaaladaas si kala duwanay u baahan tahay in looga jawaabo amase wacyigelin looga sameeyo dhanka kalena mas-uuliyadda warbaahinta iyo tan bulshada ee gaarka ah ayaa muhiim u ah si loo xakameeyo dembiyada qaar loona ilaaliyo xuquuqda iyo sharafka dhibanayaasha dembiyadan xildhibaan macalimu ayaa qaba inay muhiim tahay in la siiyo tababaro iyo wacyigelin dad kale warbaahinadan bulsho
runtii mas-uuliyad aada baaxad u leh ayaa saaran qof kasta oo maaragtay isticmaalaya media waa maaragtay hadda aniga waxaan ku jiraa guddiga warfaafinta iyo maaragtay telecommunicationka ee baarlamaanka waxaan ka fikeraynaa in bal loo helo sharci maaragtay xakameynaya waagii hore waxaa laga hadlaya warbaahinta waaweyn ee dalka ka jirta laakiin hadda maadaama arrintan phenomen cusub tahay oo adduunku ay kusoo korortay in loo helo maaragtay wax nidaamiya oo qofka xadgudubkiisii iyo iyo iyo cirdigiisii ilaaliya waxaa loo baahan yahay marka waxa wax ugu badana loo bahan yahay waa qofka kow marka hore mas-uuliyad inay ku jirto shaqada noocaasa ee aysan ku jirin waxaan aragti la raadinayo waxay noqotay hadda in qofkiiba la yidhaahdo maaragtay xumaantii lala jahrayo oo la leeyahay maaragtay waxaan ku hayaa maaragtay xan firaasha iyo maaragtay fadeexad cusub oo fadeexadii lala ordayo xataa diin islaam iyo diin gaale midna aan maaragtay wax arrintaas taageeraya aysan jirin waxaasoo dhanna waxaa keenaya aqoon darada iyo dadkeenii oo maaragtay dad wax qora aan ahayn waxbartay aan ahayn duruufo kala qaybsanaan iyo bulsho iyo wacyigelin la-aanna ay muddo dheer ay maaragtay saamaynaysa marka waxaa loo baahan yahay mas-uuliyad warbaahin mas-uuliyada sida loogu baahan yahay ayaa hadda waxaa loogu baahan yahay warbaahin bulshadeed oo tababaraha bulshada oo ay ku dhisan tahay mas-uuliyadda sababtoo ah kuwa kale tababarray qaataan kuwan haba yaraatee wax tababar siiya ma laha kobaca magaalooyinka shaqola'aanta xanuunada dhimirka maandooriyayaasha dalka soo galaya iyo qamaarka kobca magaalooyinka shaqola'aanta xanuunada dhimirka maandooriyaasha dalka soo galaya iyo ciyaarista qamaarka ayaa dhammaantoodba ka mid a waxyaabaha kordhiya amni darada iyo dilalka waxaana dhammaan ay u baahan yihiin in siyaasad lagu maamulo laguna xakameeyo intaa ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo aynu ku soo qaadanay dembiyada bulshada dhexdeeda ee maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya qaybo ka mida soomaaliya intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgee